iiraan ayaa sabtida maantay taahawada waxay u dirtay dayaxgacmeed gantaal ah oo ay dhiseen ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi sida ay ku warantay warbaahinta dowladda ee dalkaasi waxa uunu noqonayaa barnaamijkii ugu dambeeyey ee reer galbeedku ay cabsi ka qabaan in tahraan ay ku quweynayso horumarinta barnaamijkeeda gantaalada balastiga iiraan ayaa gantaalkan ku tilmaantay guul weyn waxayna noqonaysaa kii labaad oo dayaxgacmeedka ay u dirto muddo aada u kooban mase jiraan warar madax oo xaqiijin kara si deg deg ah guusha iyo sidoo kaleeto run ahaanshiyaha dahfurkan muuqaalo ay goor dambe sii dayso warbaahinta iiraanna waxay muujinayaan gantaalka inuu ka soo kacayo sagxadda qalab moobeel oo lagu rakibay isla fideogaasi ayaa lagu sheegay in bandhigaas uu ka dhacay gantaal magaalada shahruud oo saddex boqol iyo konton kilomitir xagga bari ka xigta caasimadda tahraan gantaalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo sidoo kale ay sii kordhayso xiisada ballaaran ee ka taagan bariga dhexe ee israa'iil iyo xamaas taasi oo ka socota marinka gaza iyadaoo tahraanna ay weeraro gantaallo iyo diyaarado aan duuliyaha lahaynba ay horey israa'iil ugu weerartay dhinaca kale iiraan ayaa waxa ay wadaa inay hodmiso yuraniyamkeeda ilaa iyo heerka hubka taasi oo kor u qaadaysa walaaca qubrada ay ka qabaan in barnaamijka tahraan uu sii faafi karo iiraan ayaa gantaalkan qaada dayax gacmeedka waxay ku sheegtay magaciisa qiyam hundred amaba boqol kaasi oo ilaaladu ay u adeegsadeen bishii janaayo sidani si la mid ah in ay tuuraan qiyam ayaa waxaa loola jeedaa toos marka la eego luuqadda fersiga ee iiraan waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo milatariga maraykanka ayaa si deg dega aanan uga jawaabin arrinta ku aadan hadalhaynta la xiriirta gantaalkan iiraan maraykanka ayaa horay waxay u sheegeen in dayax gacmeedyada iiraan ay hawada u dirayso ay ka hor imaanayaan qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay waxaana uu ugu baaqay tahraan inaysa qaadin wax dhaqdhaqaaq ah oo ku lug leh gantaalada balistiga ee awoodda u leh in ay uga gudbaan heerka haatan ay yihiin nucleyer cunaqabateynta qaramada midoobey ee la xiriirta barnaamijka gantaalada balastiga ee iiraan ayaa dhacay bishii oktoobar ee sanadkii ina dhaafay mar kale madaxweynihii hore iiraan xasan ruuxaani waxa uu ahaa qunyar socod jamhuuriyadda islaamiga ah waxay ka gaabisay barnaamijkeeda hawada sare iyadooo cabsi ka qabta in xiisadda ay kasii dhex abuuri karto reer galbeedkiiyo iyaga madaxweynaha mayalka adkaa ee baha u naxariistay ibraahim raisi waxa uu difaac u ahaa hogaamiyaha sare ee ruuxiga ee dalkaasi ayatullahi cali kamani xukun ku qabtay arrinkaasi la xiriiro labadii kun iyo koob iyo labaatankii horeyna waxa uu usii waday barnaamijkaasi naaxinta nukliyeerka iiraan iiraan ayaa had iyo goor waxa ay diidaa inay raadinayso hub nukliyera waxayna sheegtaa in barnaamijkeeda hawada sare sida howlaheeda nukliyerka ay yihiin kuwa loogu talagalay ujeedooyin rayid oo keli ah si kastaba ha ahaatee se hay-adda sirdoonka maraykanka iyo sidoo kaleeto hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan la socodka hubka nukliyerka ee i a e a ayaa sheegtay in iiraan ay lahayd barnaamij militari oo hubaysan oo nukliyera ilaa iyo labadii kun iyo saddexdii daafurkan ayaa sidoo kaleeta yimid kadib sanad guuradii labaad ee geeridii kasoo wareegatay mahsa amini oo laba iyo labaatan sano jir ahayd gabadhaasi oo dhalisay geerideeda mudaharaadyo heer qaran ah oo looga soo horjeeda xijaabka qasabka ah ee iiraan